bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin waa dersigeennii saddex iyo kontonaad ee kitaabkii suwar min xayaati saxaaba dersigan wuxuu ka kooban yahay qeybtiisa hore abudardaa waa dhammaystir dhammaystiraya saxaabigii abudardaa qisadiisii qeybta dambena waxay ka kooban tahay ama qeybta dambe ee darsiguna wuxuu ka kooban yahay saxaabiga la yidhaahdo zayd ibnu xaritha dalla wuxuu ahaaday abudardaa oo uu ku noolaa fii dimashq fii dimashqa magaalada dimashaq la yidhaaha yacidu ahlahaa yacidu inuu waaniyo uu wacdiyo ahlahaa dadkeeda oo wayudakiruhum uu xusuusiyo uu xusuusiyo waxa ka dambeeya noloshan ay ku nool yihiin ee gaaban nolosha ka dambeysa ee dheer een dhammaanayn ee uu qofku ku dhammaanayo nicmo aan dhammaanayn haddii alla uu rumeeyo raacana ama uu ku dambeynayo sicil iyo silic iyo saxriir aan dhammaanayn hadduu alla rumeyn waayo raacina waayo xusuusintu waa taas wacdiguna waa uun isagii uun intaa unbaa loola jeedaa marka wacdiga iyo waanada iyo xusuusinta iyo waxaa loola jeeda waxa weeyaan in qofka la xusuusiyo ee muhimada uu joogo noloshan iyo waxa loo abuuray inaysan ahayn oo keliyata inuu noloshan ku noolaaday ay tahay intuu noloshantada joogo inuu u tabaabushaysto nolosha dambe ee xaqiiqada ah dalla wuxuu ahaaday abudardaa fii dimashqa magaalada dimashaq markii uu ku noolaa yacidu naasa dadka inuu wacdiyo uun howl kale ma haynin uu dadka waaniyo wa yudakirahum uu xusuusiyo oo wa yucalimahum uu baro alkitaaba kitaabka qur-aanka ahee munasalka ee xagga rabbi laga soo dejiyey iyo waxa uu xambaarsan yahay fariinta uu xambaarsan yahay ee weyn ee nolosha dambe iyo noloshanba labadaba wadada kuu jeexaysa wadada saxdaa kuu kala cadaynaysa wadada saxdaa iyo wadada saxdaa iyo wadada qaladkaa iyo walxikmata xikmada oo markan loola jeeda sunnada nabiga sala allahu calayhi wasalama hawshaas ayuu hayay xataa ataahu ilaa uu uga yimaado alyaqiinu geeridii ay uga timaado falamaa markii marida uu bukooday marada almowti cudurkii uu dhintay ama u dhimanayay markii uu bukooday dakhala calayhi waxaa usoo galay asxaabuhu asxaabtiisiibaa usoo galay fa qaaluu waxay dhaheen maa tashkii maa tashtaki bal iska waran maxaa ku haya maxaad ka cabanaysaa qaala wuxuu yidhi dunuubii dembiyadii aan galay unbaan ka cabanaya qaaluu waxay dhaheen wamaa tashtahii maxaad rabtaa aan kuu qabanaa qaala wuxuu yidhi waxaan u baahanahay waa cafwa rabbi rabbigay inuu cafiyo oo wixii dembi aan gala u iga dhaafo uma markaa kadib qaala wuxuu ku yidhi liman xowlahu dadkii hareerihiisa ku sugnaa ama dhinacyadiisa laqinuunii war ii qabta laa ilaaha ila allaahu muxamadun rasuulullah carab carabkii baan yaan karaynine ii qabta aan idinka dabadhehe eh famaa zaala kama zuulin oo iskama bedelin yuradiduhaa inuu ku celiyo ku celceliyo uun laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulullah xataa faaraqa alxayaa ilaa noloshii uu ka faaruqo uu nolosha ka tago oo uu ka geeriyoodo oo naftiisu ay baxdo walamaa markii laxiqa uu gaadhay abudardaa bijiwaari rabbihi rabbigiisa uu oollaga la noqday oo uu geeriyooday baa laga wadaaye ra-aa waxaa arkay saxaabiga la yidhaahdo cawf ibnu maalik al ashjaci saxaabiga la yidhaahdo yaa wuxuu arkay fii maa yaraahu naa'imu waxyaabaha qofka hurdaayo uu arko oo kale waa ruyada ayaa laga wadaaye ruyadiiba wuxuu ku arkay marjan beer akhdara oo cagaaran fasiixa al arjaa-i oo aad iyo aad u ballaadhan baa laga wadaa dhinacyadeedu ay waasic yihiin yacnii dhul aada u ballaadhan oo beer ayaan arkay buu yidhi waarif al afyaa-i hooskeeda beertaas hooska hooska waxaa iska leh haddaad hoos aragto waxaa iska leh wax dhir iyo dhismo ayaa hooska iskale sida badan marka jannada na waxay ka kooban tahay beer iyo guryo qusuur kuwaasoo waarif al afyaayi hooskeedu uu badan yahay yaana dhir badan leh dhirta aada u badan dhirtaasaa marka hoos leh ama hadh leh fiihi beertan waxaa ku sugan oo ku taalla qubbatun cadiima qubbad weyn qubbadda waxaa la yidhaahdaa guriga dheer ee weyn ee madaxiisa aad koofiyadda aada moodo sida sida koofiyadda oo kale waa siday masaajidda iyo loo dhiso qubbadda masaajidda iyo siday u dhisan yihiin qubbadda taasaa la yidhaha qubbad bayban idhaahnaa innaguna koofiyad camala oo min adamin weliba maqaar ka samaysan xowlaha hareeraheedana khanamun adhi ayaa ku sugan adhigaasoo raabidatun fadhfadhida oo lam taral caynu ila aynan weligeed arkin mihlaha iyada oo kale beerta iyadoo kale maysan arkin qubbaddana iyadaoo kale maysan arkin adhigana iyada oo kale maysan arkin qadu weligeed fa qaala wuxuu yidhi saxaabigii ruyada ku arkay beertaas cajiibka leh ee weynanka badan ee dhirta badan ee qubaddaas ay ku sugan tahay adhigaasi ee cawf ibnu maalik al ashjaci ahaabaa wuxuu yidhi wuxuu weydiiyey dadkii meesha uu ku arkay liman haadihi tan yay u sugnaatay beertan yaa iska leh fa qiila lahu waxaa lagu yidhi lacabdiraxmaan ibni cawf baa iska leh markii saas lagu yidhi fa alaca calayhi fatalaca waxaa kusoo baxay cawf ibnu maalik waxaa kusoo baxay uun calayhi cabdiraxmaan ibnu cawf yaa min alqubbati daartii ama teendhadii weyneyd ee koofiyadda ee qubadda koofiyadda u ekayd ee qubadda ahayd ayuunbuu kasoo baxay wa qaala lahu wuxuu ku yidhi ibna maalik cawf ibnu maaligow haadaa kan aad aragto beertan weyn iyo jannadan maa kii weeye actaana allaahu alla uuna siiyey casa wajalla bilqur'aani qur-aankii aanu aqrinaynay wixii alla uu nagu siiyey uu nagu abaalguday iyo jannadii jannada aad aragto qur-aanka ayaa nalagu siiyey laakiin walow ashrafta haddaad iskor taagto ama aada qooraansato low ashrafta haddaad qooraansato calaa haadihi athaniyati karinkan intaa isdul taagto karinka wixii ka sii shaya haddii aada qooraansato oad aragto qooraansiga waxaa la yidhaahdaa meel sare intaad istaagto yaa waxa kaa hooseeya ayaad fiirinaysaa marka waxaa tasawurayoo u muuqatay oo uu u tilmaamaya cabdiraxmaan ibnu cawf karin meeshaasa karinkana waxaa la yidhaahdaa laba buurood ama laba duud meeshay sanka iska saaraan ama buur dhexdeed oo meel deri kale meel hoose oo deri ah saasay leedahay kaasaa waxaa la yidhaahdaa karin haddii aad markaa intaad karinkaa istaagto aada fiiriso ood qooraansato waxa karinkaa ka shisheeya la ra-ayta waxaad arki lahayd ama ad arkaysaa maa waxbaad arkaysaa lamtara aysan arkin caynuka ishaadu weligeed aysan arkin wa samicad ama ayna maqlin mase wa samicta waxaad maqlaysaa maa lam tasmac udunuka waxaysan dhegtaadu horu maqlin wawajadta waxaad arkaysaa amaad helaysaa amaad ogaanaysaad meeshaas uga war helaysaa maa lam yakhtur calaa qalbika waxaan weligaa qalbigaa kusoo dhicinba fa qaala ibnu maalik wuxuu yidhi cawf cawf ibnu maalik alasjaci iyo cabdiraxmaan ibnu cawfkii arrintaa u sheegayay wuxuu ku yidhi waliman daalika waliman kuma yay daalika arrintaasi u sugnaatay dhulkaa aada sheegayso yaa iskalahu u sugnaaday kulluhu dhammaantii yaa abaa muxamed waa kunyadii cabdiraxmaan ibni cawf abaa muxamed baa la dhihi jiray fa qaala cabdiraxmaan ibni cawf wuxuu yihi radi allahu tacaala canhu acaddahu allaahu waxaad aragtay ee weynanka batay acaddahu allaahu alla wuxuu u diyaariyey casa wajalla liabi dardaa ayuu u diyaariyey maxaa jiray liannahu ibnu abu dardaa kaana wuxuu ahaa yadfacu canhu dunyaa adduunyada kii iskaga riixa biraaxatayni labadiisa calaacalood iyo wasadri xabadka ayuu adduunyada iskaga celin jiray intaas ayay ku dhan tahay taariikh nololeedkii ku saabsanaa taariikh nololeedkii abudardaa ama cuwayr cuwaymir ibnu maalik alkhasraji waxaana aada uga dhex muuqda taariikhdiisa zuhdiga asxaabta uu zuhdiga xoogla taariikhdooda ka muuqda waxaa waxaa ugu waaweyn isaga oo ah abu maaragtay abudardaa iyo abudar alkhifaari iyo mucaad ibnu jabal y ayaa ka mid a dadkii zuhaadda ahaa ee asxaabta ka mid a ee ee adduunyada iskaga tegay adduunyada aan dhaqin inkastaba hala ekaatee haddana sidii aan ballan qaadnay darsigan wuxuu ku saabsan yahaan yidhi qeybtiisa hore waa dhammaystirkii taariikh nololeedka abu abudardaa qeybta dambena waxay ku saabsan tahay oo inagiina yidhi zayd ibnu xaaritha marka zayd ibnu xaaritha waa kuma maxaase laga yidhi wa ayamullaahi alla ayaan ku dhaartay buu yihi nabigu sala allahu calayhi wasalama laqad kaana wuxuu ahaa zayd ibnu xaaritha zayd ibnu xaaritha wuxuu ahaa khaliiqan mid mudan bilimrati madaxnimo inuu ciidan iyo muslimiintaba inuu madax u noqdo nin mudan ayuu ahaa walaqad kaana wuxuu ahaa axaba annaasi ilaya dadkuna dadka ilaahay abuurayna kaan ugu jeclaa ayuu ahaa sidaas waxaa yidhi nabigeena sala allahu calayhi wasalam marka waa markhaati oo waxay wax la helo wax sad loo helo wax nasiib loo helo wixii ugu weynaa oo ah inuu nabigu ku jeclaado hadduu nabiga ku jeclaadana allana wuu ku jecel yahay ilaah iyo rasuulkiisu hadday ku jeclaadaanna laguma cadaabayo jannadana waad gelaysaa faman zuxzixa can innaari wa udkhila aljannata faqad faaz alle ayuu yidhi marka guul iyo liibaan na waxay kusoo ururtaa intaas qofkii ilaahay naartana uu ka dheereeyo uu ka ilaaliyo jannadana uu geliyo qofka liibaanay kaas weeye marka zayd ibnu xaaritha dadkaa liibaanay ayuu yuu ka mid yahay ama uu kow ka yahay haddii marka taariikhdiisa iyo say kusoo bilaabatay aynu raacno sida kitaabku uu sheegayo waxa weeye madad waxay aaday sucda binti thaclaba haweeneyda la yidhaahda sucda la yidhaha magaceeda sucda ayaa la yidhaaha binti thaclaba nin thaclaba la yidhaahana inantiisa ahayd way tagtay oo xaggay aaday tabtaqi iyadoo rabta ziyaarata qowmiha qoladeeda inay soo booqato ilaan haweenka marka la guursado waagii hore ile hadda meeshii unbay iska deganaanaysa laakiin waagii hore ee nolosha miyiga lagu noolaa reeruhu way kala foga way kala fognaan jireen qoloba meel bay degi jirtay marka gabadha marka la guursado waxay u guuraysay reer taggeed ayay u guuraysay tolkeedna way ka guuri jirtay marka marmar bay soo booqan jirtay aabbaheed iyo hooyadeed iyo tolkeeda ay soo booqan jirtay marka booqasho ayay ugu tagtay reer tolkeed iyadoo wadata inankeedii yaraa oo markaa sideed jir ahaa ama sideed sana sii gelayay oo ahaa zayd ibnu xaarita madad way aaday sucdaa bintu thaclaba tabtaqii iyada oo doonaysa ama rabta siyaarata qowmiha tolkeed ama qoladeeda inay soo booqato aabaheed iyo hooyadeedii iyoiyo qoyskoodii qoladoodii ahaa bani macan aa la dhihi jiray wa kaanad waxay ahayd tasxabu tii horu qaadatay macaha iyada ghulaamaha inankeedii yaraa oo zayd ibnu xaaritha ahaa alkacbiyu marka zayd ibnu xaaritha iyo qoladan guursatay ree kacab baa la dhihi jiray qoladay ka dhalatayna ree bani macan baa la dhihi jiray marka ree bani macankiiba ay adda intay ree bani kacab ka tagtay iyadoo inankeedii yarana yaraana sidata famaa kaadad maba sigin taxullu inay ku degto oy gaadho ay ku furato ay ku nagaato fii diyaari qowmiha tolkeed meeshii ay deganaayeen iyo raaskoodii iyo guryahoodii xataa aqaarat ilaa ay ka weerarto oo ay kaga soo duusho calayhim iyaga khaylun fardo oo libani alqiin qolo alqiin la yidhaahdo fardooleydeedii ay weerar kusoo qaadqaadaan nolosha miyiga ayaa sa ahaan jirtay ee carabta sidii nolosha miyiga ee soomaaliduba ay saa u ahaan jirtay qabaa'il wada colahoo maalinbaa qolo la weerarayo markii gabadhii iyo inankeedii ay saa reerkoodii u tagaanba reerkii unbuu col galay col ka socda niman la yidhaha bani alqiin fa akhaduu lmaala xoolihii way qaateen raggiina way laayeen raggii markay laayeen wixii carari karay maahane oo ay jebiyeen fa akhaduu lmaala wixii hanti ahaa horay u qaateenoo way dhaceen wastaaqu libila geeliina way kaxaysteen wasabow waxay qafaasheen ay maxaabiis ahaan u qaateen addaraari marastii marastana waxaa laga wadaa haweenka iyo caruurta ama caruurta iyo haweenka wa kaana waxaa ahaa fii jumlati man ixtamaluuhu dadkii ay haru qaateen horay ay u kaxaysteen macahum waladuhaa inankeedii zayd ibnu xaaritha ahayd gabadhii oo sudaa ahayd may kaxaysaninoo ama way dhuumatay ama way carartay gacan kuma dhicin iyadu laakiin inankeedii bay qabsadeen taariikhda zayd ibnu xaari ibnu xaaritha saas ayay ku bilaabanaysaa qafaalashadaas la qafaashay wa kaana waxa ahaa fii jumlati man ixtamaluuhu nimankii soo duulay ee ree bani alqeyn ahaa dadkii ay qabsadeen ay horu kaxaysteen waxaa ka mid ahaa waladuhaa salma ama sucda aan idhaahda sucda inankeedii zayd ibnu maxaaritha ahaa zayd marka aan usoo laabano wa kaana wuxuu ahaa zayd id daaka markaa id waqtigaa daaka markaas la qafaashay wuxuu ahaa ghulaaman wiil buu ahaa sagiiran ood yar oo yadruju sii gelaya naxwa thaaminata naxwa thaaminati min cumri sanadka sideedaad oo da-diisa ayuu sii gelayay yacni waxaa kasii dhammaanayay sanadka toddobaad markaasaa wuxuu sii gelayay sanadkiisa sideedaad way la tageen marka maxay ku sameeyeen fa atow bihi waxay keeneen suuqa cukaadin suuqii cukaad bay keeneen suuqa suuqa cukaadna wuxuu ahaa meel maka agteeda ah oo bilaha ashirul xurumka ashurul xurumka oo ayna carabtu dagaalami jirin oo la isdhex mari jiray oo maka inta la yimaado wax lagu kala gadan jiray ama waxaasi ha ahaado badeecadda la kala iibsanayo addoommaha la kala iibsanayo ta kale waxay ahayd meel lagu soo bandhigo suugaanta mahrajaan wuxuu ahaa suugaanta loo qabto oo gabayada niba ninkuu ka gabay fiican yahay iyo qoloba qolada ay ka gabay fiican tahay qolada isu faanaysa qolada iscaayaysa meeshaas ayaa gabaygana lagu soo bandhigi jira oo bandhig fade faneed weyn ayuu ahaa suuqaasi marka suuqii baa la keenay suuqi cukaad ayaa la keenay wa caradu waxay usoo bandhigeen nimankii soo dhacay ee soo qafaashay ee ee reer bani alqayn lilbayci beec in la iibiyo suuqii baa la keenay si loo iibiyo sidii xoolihii ilan berigaas waa las waa la is iibsan jiray oo addoonsi baa jiray fashtaraahu waxaa gatay zayd ibnu xaaritha waxaa gatay thariyun nin maalqabeen ah oo min saadaati min saadati quraysh quraysh dadkeeda madaxda ahee sharafta lena ka mid ahaa oo la dhihi jiray huwa isaguba xakiim ibnu xisaam aa la dhihi jiray ibnu khuwaylid wuxuu ku iibsaday weliba biarbaci miati dirhamin afar boqol oo dirham ayuu soo siistay washtaraa waxaa kale uu soo gatay macahu zayd ibnu xaaritha la socday uu kale oo soo iibsaday daa'ifatan koox oo min alkhilmaani wiilal yaryar ah oo addoommo ah wacaada bihim wuu la soo laabtay ilaa makka maka ayuu kala soo laabtay falamaa markii carafat ay ogaatay camatuhu eedadi xakiim ibnu xisaam ibnu khuwaylid eedadi markay ogaatay eedadi oo ah khadiijata bintu khuwaylid bimaqdamihi bimaqdamihi imaatinkiisa inuu maka yimid wiilkay eedada u ahayd ee xakiim ahaa inuu maka yimid markii ay ogaatay saarathu way soo booqatay musallimatan calayhi iyada oo salaamaysa muraxibatan bihi iyadoo soo dhoweynaysa fa qaala laha wuxuu ku yidhi isna yaa camma eedo laqad ibtaxtu waxaan soo gatay min suuqi cukaadin suuqii cukaad ee la qabtay hadda waxaan ka soo gatay daa'ifatan koox oo min alkhilmaani wiilal yaryara ah oo addoommo ah ee fakhtaaray ka dooro ama ka xulo ayan midkii aad doonto oo ayan mid kasta oo minhum ka mida oo tashaa-iinahu aada rabto ama aada doonto mid alla markii aada doonto ka xulo saasuu yidhi markaad xulato fa huwa kaasi hadiyatun laka adiga ayuu hadiyad ku yahay fa tafarasat waxay fiirisay waay fa tafarasat waxay dhugatay oy saa u fiirisay asayida khadiija wujuuha alkhilmaani wiilashii yararka ee addoommada ahaa ayay wejiyadooda saas mid walba ay u eegtay wakhtaarad waxay xulatay oy dooratay zayd ibnu maxaaritha ayay dooratay oo maxay u dooratay talow maqaadirta ilaahayna waa yaa kow ka ah laakiin sababta waxayd waa limaa badaa wixii u daahiray ee u muuqday lahaa iyada oo min calaamaati najaabatihi fariidnimadiis fariidnimadiisa calaamadaheedii ah waxaa ka muuqatay indhihiisa laga gartaa qofka fariidka indhihiisa laga gartaa indhihiisa waxay ka garatay inuu yahay wiil fariid oo caqli badan wamadad bihi wayna la tagtay meesha maqaadirta ilaahay usii wadaday wamaa huwa maba uusan ahaanin wamaa huwa arintu ama qisadu ama sheekaduba maysan ahaanin ilaa qaliilun wax yar maahane markaa ay soo qaadatay zayd ibnu maxaaritha ilaa qaliilun wax yar maahane xataa tasawajat ilaa ay ka guursato khadiija bintu khuwaylid min moxamed ibni cabdillaahi moxamed ibni cabdillaahi oo rasuulkeenna ah sala allahu calayhi wasalama ilaa ay ka guursato markay guursatay fa araadad waxay damacday an tutrifahu rasuulka inay hadyad siiso tatriifka waa hadyad uun siyaalo badan baa loo cabiraa laakiin waa hadyad an tutrifahu inay hadyad siiso ay soo dhaweyso waa la dhihi karaa an tutrifahu inay soo dhaweyso oo wa tuhdiya lahu ay hadyad siiso hadyad qaali ah inay siiso falam tajid ma aysan helin hadyad rasuulka ay siiso oo khayran ka wanaagsan min ghulaamihaa wiilkeedii yaraa ee addoonka ahaa ee wiilka ay eedada u tahay uu soo siiyey ghulaamkii al athiiri ee qaaliga ahaa wiilkeedii qaaliga ahaa zayd ibnu xaaritha ahaa fa ahdathu fa ahdad khadiija waxay hadyad u siisay hu zayd ibnu xaaritha ilayhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayay u siisay marka halkaas ayuu wuxuu wuxuu noqday rasuulka ayuu sala allahu calayhi wasalam isaga oo yar oo aan meelba gaadhin oo yacni da-diisa laynooma sheegin markii la markii la addoonsaday sideed jir buu ahaa isla kolkiiba waxaa gatay xakiim ibnu xisaam baa gashay yaa gatay isla kolkiibana wuxuu ku wareejiyey khadiija laakiin markii khadiija gacantiisa ay gashay iyo markay rasuulka intay guursatay uu siiyey intii udhexaysay ma garanayno oo lama sheegin laakiin maa huwa ilaa qaliilin buu yihi wax yar maahane kolley isagoo marka weli saqiir ah ayuu gacanta rasuulka sala allahu calayhi wasalam ku wareegay halkaasay nasiib wanaagiisu halkaas ayuu ka ayuu ka bilowday wallahu subxaanahu wa tacaala aclam